inna lilahi wa inna ilayhi raajicuun waa mahadsantihiin allah u naxariisto cumar maxamuud cabdi wuxuu ahay gaashaanla sare markii hore intuusan imaanin dalka canada wuxuu ahay nin kusoo barbaaray magaalada beledweyne kabacdina adigu xamar yimid dugsiga sarena ka dhameeyey aniguna hadde waxaan isku baranay waxay ahayd beledweyneaanu ahayn dadki ku wada barbaaray markii kabacdina hadde xamar wada yimid inkastoo aanu kala leexana xagga waxbarashada iyada haddana waxay ahayd nin aanu ehel nahay oo aan muddo isnaqiinay ilaa waagaas markuu dugsiga sare dhameeyena wuxuu imtixaan u galay saraakiishii ciidamada xoogga dalka loo qaadanayay wuxuu ahay saraakiishii dadka ku guulaystay inay aadaan dalka talyaaniga jaamacadda modena kabacdina markuu soo dhameeyey haddana takhasus xagga ku saabsan farsamada iyo technologiyada iyo ayuu engineerinka ayuu soo bartay wuxuuna markii dambe madax looga dhigay warshadii weyneeda ku tiilay xarunta xalane oo lagu samayn jiray laguna dayactiri jiray qalabka iyo iyo hubka iyo maaragtay ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed waa tahay marka doctor culiso allah unaxariistee marxuumka markay timaado dhanka shaqada oo ciidanka uu ku biiray dabeecadihiisii bal ka waran iyo shaqooyinkii marka uu hayay ee lagu yiqiin runtii cumar oo hadda naaneystiisa loo yaqaano cumareeto wuxuu ahaay runtii nin dadka qaarkood aan looga sabri karin xagga dabeecad wanaagga dadhaqanka wanaagsanaatay xushmada mas-uuliyadda ayuu ahay muddadii haddee uu ka shaqaynayay ilaa haddee dawladdu ay ka burburaysay meeshuu madaxda ka ahay wuxuu ahay maalin walbaba uun sarkaal la dallacsiiyo ciidamadiisa lagu ammaano aad iyo aad dadka la shaqeeyaa ay uga abaal sheegtaan ama ay runtii ay u tixgeliyaan markii dalkuu burburana wuxuu ka mid ahay dadkii soo galay maga canada inta badan wuxuu ku noolahay vancouver inkastuu malaha toronto iyo adigu ottowaba maray laakiin halkaasuu degay isaga iyo xaaskiisii iyo carruurtiisii runtii wuxuu wax weyn ka qabtay mataqaanaa mujtamacii uu kusoo biirayna markii dambena hadde uu yimid canadana waxaan is leeyahay wax weyn oo ka qabtay saaxiibtinimada ka sokow waxaa ii sheegtay ehelna inaad ahaydeen oo waqooyi americana aada iskula nooldihiin dabcan walow aadan canada adigu ku sugnayn haddana waad ka warhaysay waxqabadkiisii halkan bal maxay tahay amaba aad ka og tahay waxyaabaha uu bulshada soomaalida ee dalkan canada uu maaragtaa u sameeyey runtii hadda markii hadda xanuunka uu dhintay uu ku dhacay ayaan haddeertaan waxaan ugu tegay mataqaana kusoo booqday magaalada vancouver runtii waxaa aad iyo aad iiga cajabiyey waxay ahayd wanaagga iyo qadarinta iyo ixtiraamka ay u hayeen dadkii ku noolaay aan kala kulmay magaaladaas vancouver oo ahay dad soomaaliyahoo isu yimaadeen runtii maaragtay dhinac kastaba xagga nolosha haddii maanta qof ay dhibaata qabsato haddii qof ay ku timaado geeri haddii ay ayaga xaaje iyo dano kale oo farxada ay ku timaado haddii qoos arrintiisu ay timaado haddii haddee arrimo kale oo ka baxsan oo mujtamaca kale mujtamacyada kale ay la leeyihiin waxaan ku arkay uun bulsho iyo kooxo aanan runtii intii aan hadda ama maraykan jooga ama canada aan tegahayay aanan ku arag ayaan ku arkay inta laga abaal sheeganayay oo loo abaal sheeganayana isagoo ahay inuu intaasoo dhan muddo adigu toban iyo shan sana oo hawlkaas abaabulkeedii iyo madaxdeedu ka ahay waa tahay ugu dambeyntii allah unaxariista marxuumka waxa uu ka tegey sidaad haddaba ka dhawaajisay intaan waraysiga wadnay reer iyo carruur xaggee bay ku sugan yihiin reerkiisa iyo carruurtiisa haddii aad ka warayso carruurtiisa iyo xaaskiisa xalima sacdiya cabdulla qaawane xaaskiisa weeye iyo wiil wiilish wiil iyo wiilal iyo wiil iyo gabar iyo carruur u dhalayba waxay ku wada nool yihiin canada vancouver qaarkoodna waxay jiraan dalka ingiriiska haddee dad badan oo asaga walaalo la ah gabdho iyo wiilal fara badan ayaa jira runtii waxa weeye anoo fursaddan ka faa'iidaysanayana waxaan jeclahay inaan dhammaantood uga tacsiyeeyo geeridaas runtii xanuunka badan oo ku timid asagana ilaahay inuu unaxariisto jannadii firdowsana ka waraabiyo